bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah
gudoomiyaha gobolka banaadir oo daafuray qaadista imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dalbaday in guddi loo xilsaaro kiiska sargaalada igraan taaliil faarax oo raq iyo dhuuxul ballalle
faahfaahino dheeraada oo laga helayo mid ka mida ergadii soo dooratay agaasimaha nisa oo muqdisho lagu dilay
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo war ka soo saaray dagaal ee al-shabaab kula galeen gobolka hiiraan
dowladda dalka masar oo soomaaliya ka taageeraysa horumarinta adeegyada bulshada iyo la dagaalanka al-shabaab
iyo dowladda waddanka ruushka oo sheegtay in duqeymo kala duwan ay ka fulisay gudaha dalka yukrein kuna burburisay xarumo kala duwan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wacan oo wanaagsan waa duhurnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegeen tahay saddex iyo tobanka bisha juun sanada laba kun iyo labayilabaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownaya gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa daafuray qaadista imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinaya waryaheena sulaymaan al cadaala gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamed cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta si rasmi ah u daafuray qaadista imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir oo ay maanta u fadhiisteen arday ka badan toddobayilabaatan kun oo arday gudoomiye cumar filish ayaa warqadaha imtixaanaadka mid mid ugu qeybiyey ardaydii soo xaadirtay xarunta jaamacadda ummadda oo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiyada sare ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana ugu dambeyn guul u wada rajeeyey dhammaan ardayda maanta imtixaanaad ku fadhiisatay waxaana uu alle uga baryey in ardaydaani ay ku guuleystaan imtixaanaadka maanta ay u fadhiisteen imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad oo kaas oo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka banaadir imtixaankan waxaa xigi doonaa imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan ka soo sheegi doono haddii alla idmo imtixaanka maanta noo bilaabmaya ee ah imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waxaa u fadhiisatay labaatan iyo toddoba kun arday gaaraysa arday ka badan labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal arday laba boqol sagaashan iyo sagaal arday ardayahaas ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa lixdan iyo sagaal goobood oo ku yaalla gobolka banaadir waxaa ka qayb qaadanaya laba boqol iyo soddon kormeere iyo kun shan boqol iyo konton ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ama gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya runtii ciidamada booliska soomaaliyeed waan uga mahad celaynaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macallimiinta iyo maamulkaba muddadii maamulka gobolka banaadir uu gacanta ku hayey waxbarashada gobolka banaadir dadaal badan ayaa la sameeyey goobo badan oo iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay dib loo furay lana suuro geliyey arday aan wax baranaynin inay wax ku bartaan xaqiiqdii halkii aan rabnay weli lama gaarin oo wax badan wax badan ayaa nooga dhiman balse waddadii aan rabnay inaan ku guulaysanno oo looga saaro eh, ubadka soomaaliyeed akhris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay way jiraan caqabado eh, mataqaanaa eh, naga hor istaagay eh, habkii aan rabnay eh, iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay waxaana rajaynayaa inaan tiigsigeennaas ku meel tagno halkii aan hiigsanayna biidni illahi alkariim ardayda soomaaliyeed ee gobolka banaadir maanta imtixaanku uga bilowday waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa ku guulaysta imtixaankaas shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee maantay
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyana waxa ay dalbadeen in guddi loo saaro kiiska sargaalaed ikraan tahliil faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo muddo sanad ku dhow eh, nolol iyo geeriba lagu la-yahay Een, xildhibaanada ayaa maanta waxay kulan ku leeyihiin magaalada muqdisho gaar ahaan villa hargeysa waxayna kaga wada hadlayaan kulankooda arrimo kala duwan oo miisaaniyadda dalka ah xildhibaanada goobta ka hadlay hadalkana soo jeediyay waxaa ka mid ah xildhibaan daahir amiin jeysow waxa uu dalbaday in guddi loo saaro kiiska sargaaladda oo muddo badan ilaa iyo haddaba la la-yahay
iin walaalayaal xildhibaano Eh, intaa kadib guddoomiye arrinta aan rabay inaan halkan kaga hadlo waxa weeye arrin runtii baraha bulshada iyo saxaafadaba aada ugu badneed guryahan Eh, gabadhii maqneed ee sidaad ka wada qabtiin ikraan tahliil faarax Eh, iyo hadaladii deelqaafka badnaa ee aniga aanan ku qancin Eh, agaasimihii hore iyo agaasimihii ka dambeeyey iyo is-eed eed fara badan oo meeshii ka soo baxay ayaan la gegsan waynaa xanuunkeeda haddii aan nahay xildhibaanada sida qaaska u matalo gabadha mudane guddoomiye kadib markaan aragnay eh, baahida loo qabo in gabadha kiiskeeda si dhab leh loo baaro kadib markaan aragnay aan xuuraansanay in weli ayna dhicin inaan si cadaalad ah kiiska asaga aan loo gelin kadib markii is-eedayn fara badan ay kasoo baxday mas-uuliyiintii la rabay inay jiheeyaan eh, muxuu ahay eh, kiiskaas asaga ah, ay ka gaabiyeen dhacdina inay iyaga ruuxooda isku eedeeyaan waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino annagoo ah xildhibaano soomaaliyeed in kiiskii ikraan tahliil guddi baarlamaani ah oo muxuu ahay arrintaas isku soo dawo rido oo cadaaladda horgeeyo oo kiiskaas qofkaas muwaadinadda ah ee soomaaliyeed eh, muxuu ahay si dhab leh eh, muxuu ahay meeshu galay iyo sida uu yahay iyo khilaafaadka dadkii lagu tuhmaya ama dadkii la rabay inay jiheeyaan eh, dhexdooda ka jira dad soo aruuriyo baarlamaankana ka soo siiyo warbixin ka soo siiyo waad ogtihiin waad dhegaysateen waxa idaacadaha ka dhacayo waxa muxuu ahay en- en isku eedeynta kiiska gabadha marka baarlamaanka waa waxaa weeye baarlamaankii shacabka soomaaliyeed matalaya gabadhaasna waxay ka mid tahay shacabka soomaaliyeed ee aan matalayno sidaa daraaddeed guddoomiye waxaan kaa codsanayaa guddi khubaro ah oo baarlamaanka dhexdiisa laga magacaabo iyo guddi khubaro ah oo u magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya asagana waanu u tegaynaa waana ka codsanaynaa in labadaa guddi gabadhaa kiiskeeda loo magacaabo si arrintaas ayadaa loo turxaan bixiyo meesha uu leeyahayna la dhigo aad iyo aad aad u mahadsantahay guddoomiye
markaan haddii aynu eegno mid ka mid a ergadii soo dooratay faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa mid ka mid ah ergadii soo dooratay ee agaasimaha nisa oo goor dhoweed muqdisho lagu dilay warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryaheena cali aadan
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil goordhaweeta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana loo geystay mid ka mid ah nabadoonadii soo doortay baarlamaanka koob iyo tobnaad wararka aynu helnay ayaa sheegaya in koox hubeysan ay dileen nabadoon warsame ismaaciil oo ka mid ahaa nabadoonadii wax ka soo dhisay baarlamaanka cusub dilkan ayaa si gaara uga dhacay sida aynu wararka ka helayno xaafadda baaruwax oo sida la sheegay uu deganaa marxuumka la dilay nabadoonkan ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ergadii soo dooratay taliyaha cusub ee nisa mahad salaad ka hor intaan loo magacaabin taliyaha nisa uu kusoo guuleystay xildhibaan golaha shacabka ah weli faahfaahin intaa dheera lagama helin dilkan loo geystay ama lagu geystay nabadoon warsame ismaaciil magaalada muqdisho sidoo kale ma jiro wax wara oo kasoo baxay hay-adaha ammaanka gobolka banaadir oo ay kaga hadlayaan dilkan goordhaweete ka dhacay magaalada muqdisho
waad mahadsantahay wariyahayna cali aadan axmed markan haddaan eegno taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa war waxay kasoo saareen dagaal ay al-shabaab kula galeen gobolka hiiraan waryahayaga xasan ayaa warkan faahfaahinaya
soomaaliyeed ayaa sheegay inay dileen toban dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab kadib howlgallo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan waa sida ay ugu warameen warbaahinta dowladda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaana sheegtay howlgalkaasi qorshaysan inay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan halkaasi oo khasaaro xooggan ay u geysteen ururka nabadiidka ee shabaab ciidanka waxayna sidoo kale sheegeen inay burburiyeen goobo shabaabku ay halkaasi lacaga baadaha ugu qaadi jireen sidoo kalena gunooyin ahi waa sida markaasi ay ku warameen taliska ciidanka xoogga dalka genaraal odawaa yuusuf raage ayaana warbaahinta dowladda u sharaxay in howlgalkaasi ay sidoo kale ay ku baacsadeen shabaabku sidoo kalena hubab iyo gaadiid ay kala wareegeen odawaa yuusuf raage ayaana sidoo kale sharaxaad buuxa faahfaahina ka bixiyey in howlgalladaasi ay sii wada doonaan dhowaantaasi kuwaasi ugu gunla yihiin in shabaabku ay kusii baacsadaan
mahadsanid dowladda dalka masar ayaa soomaaliya waxa ay ka taageereysaa horumarinta adeegyada bulshada iyo la dagaalanka al-shabaab wariyaheena shiine geede ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in ajandaha ugu horeeya afaylka dowladda masar ay noqonayso sidii dib xiriira ula sameyn lahayd madaxweynaha cusub ee la doortay dib u doorashada bishii mey ee muduuxileedkii labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhiirigelisay danaha masar ee soomaaliya sida uu ku warramay wargeyska almonitor ee ka faallada arrimaha carabta iyo weliba geeska afrika danaha amnihi siyaasadeed ee masar ee badda casi kanaalka suweysa ayaa si toosa u taabanay arrimaha soomaaliya iyadoo dhowaantani loolanka ay ku soo biireen turkiga iyo iraan qaar ka mid a dalalka khaliijka ruushka iyo shiinaha masar waxay diyaar u tahay taageerada dadaalka nabadda iyo xasiloonida ciribtirka kooxaha kasoo horjeeda dowladda ayna tiri wasaaradda arrimaha dibadda masaarida laba maalmood kadib dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka oo diiday magaciisa ayaa sheegay ama u sheegay wargeyska almonitore in faylka soomaaliya ee masar ugu sarreeyo noqon doona ajandaha dalka masar waxay si dhow ula socotaa dhammaan isbedelada siyaasadda ee muqdisho ay ku jiraan doorashada madaxtinimada waan ku qanacsannahay doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana rajeynaya iskaashi ballaaran laga yeesho arrimaha gobolka ee danta guud ayuu ku daray sarkaalkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasigan ayaa xusay inay masar ay qaadatay hindisayaal badan oo wadahadal ah oo ay la yeelato kooxaha danayaasha soomaaliya ayuu mar kale yidhi wasiirninkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda midooda afrika ee qaramada midoobey ayaa la sheegay in laba laga gaaro xasiloonida ka dhalata gudaha dalka soomaaliya weliba geeska muduxileedkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalka uu ku lahaa labada kun labaiy tobankii ilaa todobaiy tobankii waxay hordhiil la lahaa dowladda dalkaasi masar isagoo afar jaro booqasho ku tegay dalka waxaana xusid mudan masar safaradeed muqdisho dib inay u furtay labada kun todobaiy tobankii iyadoo safaaradeedana sidoo kale ay dib uga furtay muqdisho labada kun saddexi tobankii muduxileedka labaad ee xasan ayaa ololo uu ku galay halkudhag u ah soomaali heshiis ah dunida heshiisla ah tani waxay ka dhigan tahay inay ku qasban tahay inay dhexdhexaad u noqoto dhammaan dowladaha caalamka tallaabooyinka ugu horreeya ilaa haatan uu qaaday waxay muujinaysaa iskudayo dhaqangelinta haalhayskaasi masar waxay ka mid tahay dalalkii wufuudda culus u soo diray soomaaliya si ay u qayb galaan calansaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud
wariyaheena maxamed shiine geedi waa uu mahadsan yahay warbixintaas ayaana guud ahaan u dambeysay war waxay dalkii daafaa caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen redio dalsan oo aad ku mahadsan tihiin la socodka iyo la jaanqaadka warka doorey redio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel